maanta oo kale toban iyo todobada sebtembar sanad walba dunida waxaa laga xusaa maalinta caalamiga ee badbaadada bukaanka maalintan ayay qaramada midoobey iyo ururka caafimaadka adduunka ee w h o u asteeyeen sidii kor loogu qaadi lahaa wacyiga ku saabsan muhiimadda ay leedahay badbaadada bukaanka marka loo adeegayo caafimaadka mowduuca sanadkan waa tiknolojiyadda iyo badbaadada bukaanka taasoo diradda saaraysa sida tiknolojiyadda iyo tababarka caafimaadka loogu adeegsan karo ilaalinta nolosha bukaanka soomaaliya iyo badbaadada bukaanka soomaaliya caqabadaha caafimaadku waa kuwo badan qalabyari dhakhaatiir kooban iyo adeegyada caafimaad oon ku filneen haddana waxaa jira dadaallo la taaban karo badbaadada bukaanku waa mas-uuliyad ay wadaagaan dhakhaatiirta kalkaalayaasha bulshada iyo bukaanka laftiisa caruur kasta waxay xaq u leeyihiin daryaal caafimaad oo badbaadala taya leh laga soo bilaabo bilowga noloshooda si kastaba ha ahaatee dhallaanka iyo carruurta yaryar waxay wajahaan khatara badan oo caafimaad sababtoo ah si dhaqsaha ayay u koraan waxay leeyihiin baahiyo caafimaad oo isbedelaya iyo cudurro u gaar ah waxay ku tiirsan yihiin dadka waaweyn si ay u hadlaan una go'aamiyaan maslaxadooda carruurtu waxay sidoo kale wajihi karaan caqabado dheeraad oo la xidhiira duruufaha dhaqaale iyo bulsho sida inaysan helin daryeel caafimaad oo ay u baahan yihiin hal shil oo badbaada la-ana wuxuu yeelan karaa saameyn nolosha oo dhan ku reebta caafimaadka iyo horumarka ilmaha sidaa darteed maalinta caalamiga badbaadada bukaanka waxaa loo hibeeyey xaqiijinta daryaal badbaadaleh oo loogu talagalay dhallaanka iyo carruurta iyadoo diiradda la saaraya kuwa da-dooda u dhaxayso dhalashada ilaa sagaal sano ugu horeyn mid ka mid ah hooyooyinka ku nool degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose aan waraysi la yeelanay ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha ay ka baratay xarumaha caafimaadka xilliyada ay geyso carruurteeda iyo sidoo kale waxyaabaha waalidiinta cabsida ku abuura xilliyada ay carruurtooda geeyaan goobaha caafimaadka magaceyga waa rumaan maxamed cabdulaahi waxaa ka mid ahay hooyooyinka magaalada dhooble khibrado badanaa kala kulmay talooyin fiican ee dhakhaatiirtay siiyeen waxaa ka mid ah astaamaha aan ku garan karo ilmaha la soo gudboonaado xanuunku yahay intaana goobta soo gaarin aan garan karo sida qandhada hargebyada waxyaabaha badanaa soo laalaabto iyo shubanka uu ka mid yahay waxyaabaha khibrado fiicanaa ka helay isbitaalka dhexdiisa shubanka caadiga markuu yahay muddada loogu talagalay way ka badan tahay iyo markuu ilmaha caadiga yahay sida hadda daacuunka dilaacoo kaleeto shubanadiisa midabkiisa noo sheegeen inuu yahay biyaha bariiska ama baastada inuu egyahay marka intaan xarunta soo gaarin inaa hel inaa isticmaali karo sokor iyo cusbaha aan gargaar degdeg oo dhigi karo xarunta caafimaadka ka wada helay iyadan ka baxa anaga ka hooye ahaan waa jilicsannahay cabsida badanee la kulanno waa irbadda ilmaha lagu durayo iyadoo ognahay inuu talaalku fiican yahay walbahaarka irbaddaa lagu durayo annagoo qabno waxyaabo badanaa ka bartay intii horeeteen xarunta ku xirneen khataro badan oo nala gudboonaa intaa xarunta kusoo xirmay badbaado badanaa ka helnay ugu dambeyntii doctor shamsidiin maxamed cali oo ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka maka ee degmada dhooble ee gobolka jubbada hoose ayaa dhankiisa wax ka weydiinay badbaadada bukaanka waxay uga dhigan tahay marka laga hadlayo dhallaanka iyo carruurta maadaama hawsha ugu weyn ay hayaan ay tahay badbaadada bukaanka sidoo kale waxaan weydiinay doctor shamsidiin waxay uga dhigan tahay in maalin gaara loo asteeyo maalinta caalamiga ee badbaadada bukaanka runtii badbaadada bukaanka su-aasha ay wadiisay waa su-aal muhiim ah bukaanka oo badbaado waxay qayb ka tahay taranka bulshada iyo qaabka ay u samaysan tahay bukaanka inuu badbaadana waxaa ka horeysa inuu helo adeeg caafimaad oo si hufan loogu qabtay waa qodob wacyigelin sax ah oo hooyadii ay heshay iyo in hooyadii ay ku dhashay goob badqabka caafimaadkeeda sare u qaadi karo sida cusbitaal ama maaragtay xarun caafimaad oo ay ku diyaarsan yihiin howlwadeennada caafimaadka oo dhammaystiran ha noqdaan dhakhaatiirtii ha noqdaan umulisooyinkii hawshaas ka howlgalayay iyo kalkaalayaashii caafimaadka walaahi farxad weyn waaye in bukaanka ihtimaam la siiyo oo maalin goonni ah loo asaaso oo isaga la maamuuso waxay nooga dhigan tahay innaga ka dhakhaatiir ahaan maalin aad iyo aad noogu qiimo badan ay nooga dhigan tahay maxaa yeele waxaan anagu adeegan waa bukaan bukaanka inuu helo maalin maalin isaga loo asteeyana waxay nooga dhigan tahay wax ihtimaam ama ahmiyad gooni ah inagana siinaya nooga dhigan tahay sidoo kale waxaan weydiinay waxa uu yahay doorka waalidiinta iyo bulshada ee ku aadan ilaalinta badbaadada bukaanka doorka waalidiinta waalidka waxaa waxaa mas-uuliyadda ka saaran tahay ubadkiisa xanaanayntiisa mas-uuliyad ka saaran tahay la socoshadiisa mas-uuliyad ka saaran tahay ka warqabkiisa mas-uuliyad ka saaran tahay bulshada dhankeedana waxaa mas-uuliyad ka saaran in caruurtaasi ama jiilkaasi loo abuuro environment ama deegaan nadiif ah oo ka badqabo xanuunada sidaa la socoto magaaladeena dhoobley hadda annaga ma jiro oo hadda waxyaabo oo xanuuno faraha badan oo hadda maaragta contaminated disease marmarka qaar ay dilaacaan way jiraan laakiin xagga nadaafadda bulshada inay ku dadaasho bulshadana roolkeeda inay qaadato waalidkana roodkiisa uu qaato ayaa waxaa looga badbaadi karaa in xanuunadan faafo ee bulshada inay asiibaan marka labadooda mas-uuliyaddooda inay gutaan marka